waxay waxu dhaceen reerku waxay ku jireen meel bay ku jireen reer reer miyigan ay ahaayeen oo ka kooban saddex qof wiil yaroo sideed bilood jirey hooyadiis iyo aabihiis
waa tahay xagee ka dhacday arrinta marka robabkaasi khasaaraha intaa la eg ha alteeradaa yare waxay ka dhaceen meel laga xukumo degmada dangorayo oo hooska waa tahay gobolka nugaal marka idinku maxaa isku ahaydee qoyskaas qoyska walaalkayduu ahaa ninku waa tahay igu soo celi halkaas yaa kaga dhintay oo ay daadadku qaadeen
waxay qaadeen wiil sideed bilood iyo hooyadiis waa tahay waxaad ii sheegtaa marka reer guuraabay ahaayeen oo beel miyay ku sugnaayeen reer guuraabay ahaayeen reer iska dhan oo de reer guuraay ah oo wixii reer guuraaleeyah oo dhan leh ari awr dabeero wax walba dad bay ahaayeen dhammaan halkaa waxaa laga arkay ninkii odaygii reerka waa tahay xoolaha ay haysteen tira ahaan intay gaarayeen halkaasi saameynta ku yeeshay roobka adigu tiraariya buu ahaa
waa tahay marka odaygii keliya ka badbaaday miya reerka odagii oo biyuu hantaa turayeen oo jugayse jugayeen baa kaa badbaadsan waa tahay marka roobka halkaasi qabtay dangorayo roob aada u xoog badan bu ahaa miya
roob wuxuu ahaa iska minal dhexaa roobka dabayshiisa iyo qabowgiisa aada u badnaa meeshana biyuhu reerka waa kusoo rogmadeen iyagoo aan garan haddee roobku sidaas uu ahaa
xilliga uu kusoo rogmaday ma habeenimadii xalay ahayd ba mise waa maanta waa saqdi dhexe oo xalay waa tahay markaan ka nimaadno qoyskaas ma jiraa qoysas kaloo aaggaas ka dhawaa oo khasaaraha uu soo gaaray sidoo kale rababkaas khasaaro dad oo ka dhacay oo kale ma jiraan laakiin mid xoolaad oo xoolaha nooca walba leh baa jira waa tahay oo isla deegaankaasa ha meesha wax ku dhaceen meesha wax ka dhaceen mabaadiyaha degmada dongoraya mise waa deegaan kale
waa baadiyaha degmada dangorayo laga xukumo oo hoos xagga badda hindiya ka magaceeda maxaad noo sheegi kartaa
falflax falflax falfalaax ha waa tahay hadda waa sidee marka xaaladda halkaa roobkii weli ma da-ayaa mise waa istaagay roobki waa daada-ayaa weli waa da-ayaa hadeertaanaan kula hadlaayo waana hayaa waa idin hayaa waa gartay marka waxaad iga warbixisaa hadda jawigu waa roob waa roobaysan yahay wax qoysasa oo halkaasi ku haray ma jiraan
dadku joogaan xolihii waa iska dhadhamaadeen amase dhamaashada si ku dhow weeye oo waxyaalo yaryar baa ka nool dadkii kale se wuu noolnool yahay oo waa joogaa hadde qabow fara badan iyo dhaxan badan iyo iyagoo abaar lasoo maray oo dadku uusan aqala fiic fiican wadan hoy fiican wadan waxyaalo badan baa iska jira waa tahay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dawladda puntland iyo mas-uuliyiinta kale ku dhegeysanaya radio dalajirkaa dhegeysanaya
waxaan ugu baaqayaa dhammaan dawladda puntland iyo dadka islaamkaa taas wixii ka baxay xalay haddana keligiisoo dhaawaca weeye ilaahay baa dad siin kara in loona ducaeyo ciddi ka maaragtay aan u gargaari karnaana u gargaarko